waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda iyo qayb sanaad oo ku saabsan soomaalida iyo caanaha dhegaystayaal waxaa jira ifafaalayaal saddexa oo lagu garan karo meekaankii sare ee caanuhu ay soomaalidii hore u joogeen iyo noloshii reer miyiga siday tiirdhexaadka ugu ahaayeen aanu horraysiiyo af soomaaliga iyo caanaha ummadaha dunidu afafka ay ku hadlaan inta aynu u warhayno biyaha waa la cabbaa sidoo kalena caanaha waa la cabbaa soomaaliduse caanaha ma cabtee way dhantaa oo ereyga dhamis ayay afka gaar ugu leeyihiin sidaas darteed dhowaan ka hor caanaha cab ama caanahan soo cabbay waxay ahaan jirtay oraha aan hagaagsanayn iyo gaf qofkii ku hadla lagula yaabo dhowaan ka hor waayeelka iyo waalidkuba dhallaanka afbaradkaa gafkaas uguma dulqaadan jirin waxay ku odhan jireen biyaa la cabbaaye caanaha waa la dhamaa ifafaalaha labaadi waa magac bixinta dhaqanguurku intii aanu soomaalida ku dhicin magacyo aan shisheeyaha laga soo amaahan oo macnahooda la garanayo waayihii ay carruurta ula bixi jirtay caanaha iyo magacyada la xidhiidha ayay wiilasha iyo gabdhaha u dhashaba ugu waqlali jireen tusaale ahaan wiilka iyo gabadhaba caanood waa loo bixin jiray marar kalena ragga qaar caanagee lagu naanayso ayaa jiri jiray welina la heli karaa caanood oo ragga ay la wadaagaan ka sokow hablaha waxay u bixin jireen gaarna ay u lahaayeen labada magac ee kale ah karuur iyo jinow kuwaasoo barnaamijyadii hore qaarkood sidaan ku soo sheegay ka mid a magacyada caanaha geela loo yaqaanay markay gaadhaan heerarkooda ugu dambeeya ifafaalaha saddexaadi waa weelashii ay ku adeegan jireen ee kolba caanaha ay xoolaha ka helaan ay ku kala maarayn jireen waxaan u jeedaa weelashii ay ku maali jireen kuwii ay ku dhami jireen kuwii ay ku dhigan jireen ee ay ku kaydsan jireen kuwii ay martida wax ku siin jireen kuwii ay ku lulan jireen iyo markay sodcaalayaan kuwii ay ku qaadan jireen waxay ahaayeen weelal kala weyn oo kala muuqaal duwan mid walbana ay adeeg gaar ah ugu talageli jireen haruubka oo ka mida weelashaas kuwa ugu caansan ayay lo-da iyo arigaba ku maali jireen isla markaasna way ku dhami jireen labadaas adeeg ka sokowna mar walba wuxuu haruubku aabur lama horaana u yahay dhiil ama weelbiyood isaga loo tolay isku marna la ebiyey geeluse haruubka wax kuma leh weel isaga si gaara loogu tabcado oo hasha lagu maale ayuu leeyahay kaasoo haddii la doonana caanaha lagu dhamo waa weel xagga qaadka muuqa iyo culayskaba ku kala duwan wuxuu leeyahay magacyo in yar xagga dhawaaqa ku kala gedisan iyada oo ku xidhan afguriga lagaga hadlo kolba dalweynaha soomaalida dhinaca aad ka joogto bal dhegayso oo u fiirso waa haruubgaalo waa toobke oo waa gaawe oo waa shiike oo waa doobte oo waa dhakal oo waa bire oo waa doobke oo waa doobi oo waa ganuun oo waa gorof oo waa qarrug iyo qaar kale oo malaha hadda maankayga ka maqan markii xoolaha laga maalo qaarka markaas la dhamo mooyaane caanaha intooda soo hadha waxay ku dhigan jireen weelal la kala yidhaahdo dhiil haruub qori iyo haan oo iyada xilliyada aaranka ahna ay ku lulan jireen maalinta ay sodcaalayaanna waxay lahaayeen weel ay caanaha sahayda ah ku qaataanoo sibraar loo yiqiin kaasoo ay ka tolan jireen idiinta oo ah harag aad loo jilciyey si gaarana loo tolay waxay kaloo lahaayeen biro dhiil weel la odhan jiray oo sida leh kaasoo dhiisha ka yar birahana ka yara weyn marti dhowr qof ka koobani maalintii ay reerka u timaado ayay la soo bixi jireen isagaas ayayna ugu geyn jireen caano badan oo wada deeqa waxaa iyaduna jirtay dhiil aada u yar oo doogii abaarba ilmaha dalandalka ah ee dhabarka lagu sido caanaha habka ah loogu dhigo hooyadiina ay kol walba qarqarka ugu sido markii cabbaas la joogo oo ay gaajo ka dareentaba intay xig uga soo shubto ayay canuga ku qaban jirtay taana waxay ku magacaabi jireen dhoqol waana tii ay u jeedeen markii ay ku mahmaaheen dhallaan dhunkasha wax uguma taallee dhiishiisaa wax loogu shubaa intaas oo weela waxaa si farshaxanima ku dhan tahay u farsamayn jiray haweenka soomaaliyeed iyaga oo ka mid ahaa kor iyo hoosba agabkii aqalka lamahuraanka u ahaa wadana ahaa howl ay iyagu qaban jireen waxaa haddana dubtoogsi gaara inaga mudan sibraarka oo idiinta laga talo iyo haruuqoriga oo geelaha waaweyn qaarkood laga qoro mooyaane in dhammaan weelashaas aan soo taxay ay ka samayn jireen labada geed ee qabada iyo argeegta lagu kala magacaabo iyagaas ayay ku adeegan jireen weel kaloo idilna waxba kuma ay fali jirin sidaa darteed waa dhow ka hor ceeb iyo facshar bay ahayd weel aan kuwaas ahayn in geela lagu maalo gaar ahaan kuwa macdanta laga sameeyo ee magaalooyinka laga keeni jiray malahayga markii ugu horreysay ee ay taasi dhacdayna waxay ahayd gumaysigii ingiriisku waagii uu ciqaab wadareeda reermiyiga soomaalida ku soo rogi jiray ee inta ceelasha u fadhiista uu geela ka dhici jiray geelaas qaadkiisa waxaa loo deli jiray caddaan tiro yar iyo askartii soomaalida ee ay qoran jireen siday geela u kaxaynayaan ayay caano u baahan jireen markaas bay ileen biro iyo doobi midna ma u haystaane waxay ku maali jireen galaasyo ama buraashadaha ay biyuhu ugu jiraan markaas buu ninkii lahaa qaraxmi jiray oo geel oo dhanba uu isaga samri jiray waa siduu ismaaciil mira yeelay raggii haddaba dhacdadaas oo kale u soo joogay isla markaasna wax ka yidhi waxaan ka xusuustaa gabyo allah u naxariistay la odhan jiray gamuute cabdila cali gabay dheer oo uu ku muujinayey geela dhaqaalihiisa siduu u yiqiin iyo dhibihii uu ka soo maray ayuu ku soo daray jeer ingiriis uu geelooda dhacay dabadeedna askartii waday ay galaasya ku maashay wuxuu yidhi gudbar daale iyo maalintay gaabo oloolaysay hadba waxaan galiiliyoonayaa gararacdeedii yaqoonaan afgaran waayey ba-goontigii cunay ee galaasyaaba lagu maalayey oo gaawihii dhiga eg soomaalidu cinjir oryada baabuurta hortii lagu keenay iyo bir maalaysatay toona waxba kuma ay shuban jirin sidaa darteed bay fayoobideedu u badnayd dhowaan ayaan haddaba waxaan arrintaa isla soo qaadnay nin odaya oo si fiican ugu dhuun daloola habnololeedkii hore ee soomaalida iyo waxa iska beddelay markaas buu yidhi caagga iyo jeerigaanku intii aanay ina soo gelin waxaa inoo dhalan jirtay carruur maanka iyo oogadaba ka fayoow oo cadhannimadu ay dhif ku ahayd badanaana qofku ama da- buu u dhiman jiray ama waa la dili jirayoo goob dagaal buu ku bixi jiray dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamida hadduu eebedmo